waxaan filaa sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadii ka horeeyey dhammaan in la fulinayo toogashooyin toogashada la fulihayey waxay ku qurux badnayd ciddii taqaanay inay sheegto dadka inta badan toogashada lagu fuliyo markaan si hoose u dhaho waa dadka kasoo jeedaba xamar iyo kasoo jeedaba ay badan yihiinba sababta waxaa waaye dhibka iyaga xamar gudihiisa ku geystaa inta badan arinta ah in maxkamad ay xukunto garsooraha qofka xukuma markay toogasho lagu xukumaya garsooraha qofka uu xukumayana aqoon dambaba uma lahaba keliya wuxuu miisaamaa dembiga lagu eedaynaya qofkan caddaynta intay la eg tahay dembigiisa loo miisaamaa kadibna go-aan kasoo saaraa sabab ku kalifi karta garsoore inuu qofkan waa qof laandheero ah iyo qofkan waa qof mataqaanaa ah laan kale ah qurac kale ah saas darteed xukun uku salaysa ku kalif karta ma jirta sababtoo ama yaqaan garsooraha qofka xukumaya qabiilkiisa lama fiiriyo wax lama fiiriyo maalinta uu maxkamadda fadhiisanaya aa la hor keenaa kadibna eedeysa xeeryaalayaha iyo iyo abukaataha doodooduu dhegaystaa doodaas labadoodood ciddii caddeeyma saxa garsoorka hor dhigto iyo go-aankiisa ku saleeyaa ma ku saleeyo qofka marka hore inuu la keeno inta dhaho yaa tahay reer hebel islamama gaaraan garsooraha oo garsooraha waxaaba shardi u ah inuu dacwada waxba kala soconin markuu dacwo qaadayo waxaaba shardi u ah si uu labada dhinac cadaalad u noqdo dhinacyada dacwada u dhegeysto waxaa shardi u ah garsoorku inuunan ahayn mid la socdo eedaysanaha waxa lagu eedeynayo dembigan lagu eedeynaya inuu hore ula soconin shuruudda eedeysanaha yaaba garsooraha ka reebta dacwadii ka mid tahayba